Haddaba dilalka kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa mid ka dhashay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo uu ku dhintay Cumar Sheekh Caamir oo ay walaalo yihiin Profesor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Profesor Yaxye Sheekh Caamir ayaa sheegay in qaraxaasi loola dan lahaa isaga, wiilka walaalkiisa ah ee dhintayna cumar uu isaga usoo socday markii uu qaraxa qabsanayay. Sahre cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramay.
walaalkay ana wuxuu i ahay darawal ahaan oo i qaadi jiray markasta marka magaalada aada subaxdii kuteya kadib asuuna iska bixi jiray meelaha iska wareegaya anaba anta hore magaalada wax iska wada jiray maraan bajaaj raacay maraan iska lugaya iyo friyaan ahay galabti markaan soo baxayna isku xaafada anoo isoo qaadi jiray haddana
waa gartay marka sidee ayuu dilkiisa u dhacay gaariga qaraxa see loogu xiray sida caadigaaba ma- anaa u wacay meelo i dhigay xaafadda waxuu aaday ilmo agoon oo ahaa bad anaan soo fiilaa weli haddana waa wacay iisoo naqaa iri int gurigaasuu dhigtay gurigaas hortiisaa looga soo xiray saan aaminsanahay waxyar kadib waa iisoo dhaqaaqay maba maqneen ba four minutes markuu soo socday mhm
uu dabta lasoo sinmaa qaraxa dhinaca weliba kursiga aniga aan fadhiisan jiraa lagu xiray marka ma wax adiga lagula dan lahaa ayay ahayd mase wax kalaa loo malaynaya madax aniga layladan lahay waa kasi kartaa waa gartay marka hadda ogaantay intaan ogaa waxaad wax ka dhigi jirtay jaamacadaha muqdisho ku yaala mid ka mid a weli soo sidii ma tihid mase cid dowladda ama qolaad u shaqayso lagugu xaglinayaa jirto may adiga uga shaqeeyo hay-ad bilaash looga shaqeynay ba hay-ado kale aan la shaqeyn jiray ama jaamacadii xoogaa waa joojiyay ayaa hore marka hadda bilaha wax howl gooniya maba hayn ba shaqaale dowladna maba naqan ba waa gartay marka maxaa lagugu beegsaday wallahi ayaa yaqaan hadda beledkan ilaa toddoba sideed kooxoodaa dadka disho sabab kastayna dadka u dili karaan marka koox hebel qolo gooni oo la dhihi karo ma jirto kulleyba aniga shabaab u malaynayo ma filaysaa inay shabaab yihiin waxa ku beegsaday ma u malaynayo iyaga waa jiraan qolyo oo oo intay wax dilaan qolo kale iska sheegato yidhahda anakaa ka dambayna waa iska dhacdaa laakiin u malay maayo iyaga inay tahay waa gartay wiilka m- marna dhaawac miyuu noqday mise markiiba meeshuu ku dhex meeday ma lugtaa uga go-da baabuurka dhexdiisa baabuurka waa sii gubanaya waa laga soo jiiday isbitaalka markii lasoo geynayana hore ka dhinto waa kaaga tacsiyenaya waa arrin aada u xanuun badan marka arrintan culays intee la-eg ayay ku keenaysaa howlahaagii shaqo iyo joogistaadii magaalada muqdisho bulshada waxaad u haysay maya aniga wax iska qiib magaalada dadkan joogo oo dhanba waa wada meyd qof aaska kan kula joogo midka bakhaaditaad wax ku cunayso ka jidka socdo qof kastaa suuragal inuu wax ku geysto marka adoo cabsanaya maba intaa dhima lahayd free ambulance oo iska lugaya aniga meel kasta. sideedii aan u maraa magaalada sidaa wax u qori jiraa u qoraa bajaajkaygaa raaca beledka inta badanba maalinta waa lugay jiray wax oo iska qiib bedelayo cabsi haba yaraatee eedo ima hayn waa gartay waxaa jirta in een, sidoo kaleeto gabar jaamacadda soomaaliya dhiganaysa la dilay een, dhowr qof wiigan gudihiisa dhowr qof in dilka uu maraayo in een, xataa sidoo kaleeto intii walaalka uusan dhiman kadib iyo ka horba laba qof ay ku kala dhinteen muqdisho xaaladahan amni darro ee magaalada muqdisho ee soo kordhayo maadaama qof bulshadii ka dhex muuqda aad tahay maxaa loo malaynayaa yaa ugaarsanaya dadka shacabka ah cid xil anigoo kuu sheega toddoba ilaa sideed kooxoodaa wax disho magaalada hal qolo keliya in culayska loo qaato ma aha maalintan intaa yaroo idaacaduu sheega qaraxa walaalkii markuu qarxay hal daqiiqa kadib meelaha hal kilomitr ma jiran baabuur kalea ku qarxay iyadana marka inta idaacaduhu sheegaan ka badan maalinta ugu yaraata average toban shan iyo toban qof waa la dilaa magaalada laakiin websaydyada waxay helaan hal iyo laba un oon la yaqaanay waxsaas waana caadi maalin ay average ka yarayaa ten ma ma maqleen waa gartay toddobada kooxood ood sheegtay maxay kala yihiin maxay ahaayeen wallahi waa badan yihiin hebel hebel haddayna u tiriyo ma rabo laakiin waa waxyaabo badanaa ka jira magaalada sida loo malaynayo ma ah iyagaas ugaarsanaayo iyagaa dad ugaarsanaayo qalaa qolaa in security iska rabto waa waa la badan yahay arada marka waa inay cabsi ku geliyaan ma aha mar haddaad bad haddaa ku dhex jirta biyo la iskama ilaali karo tawakal cala allah ayaa la yidhaha horaa loo socdaa wax cabsi ima jirin haddana ma cabsi ima hayso wax baaritaana ama wax lasii dabagalay ilaa hadda ma jirtaa dhimashada kadib waxaan u malaynaya weligeed ilaa intaa maqlayo baaritaania waa lagu daba jiraa waa iska caadi inna natiijo kasoo bixi doonta ma aaminsani xataa qola hadday sheegato inay iga tahay ma aaminsani xataa informationadaa la kala iibsadaa waddankan waxyaaba badanaa ka jiro waa gartay waa dareemi karaa sida aad u shaki badan u qabtid dhinacyo kala gedisan waxna aan loo xaqiijin karin bal marxuumka iga waran marka ilmo muu ka tegay ama qoys ama Ah, laba xaasoo lahay iyo nin caruura islaantiisana hadday u leedahay kale waa kaaga tacsiyanaya adigii guud ahaanba qoysaskiisaba haya haya walaalkii waa ila dhashay allah u naxariisto kaasina waxa uu ahaa rofeor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho wasaare cabdi axmed uga waramayey dil shalay magaalada muqdisho loogu geystay walaalkiisa cumar sheekh caamir allah u naxariiste